إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه wman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi اddiin ama bacd waxaan ku soo jirnaa kitaabkii xilyatu aalib alcilm fasalka shanaadaan ku dhex jirnay gaar ahaan aadaabu aalib fii xayaati alcilmiy waxaan soo gaarnay asalka soddon iyo toddobaad alaslu saabic wahalaaثuun qiraa'atu tasxiix saxiix yeelidda qiradeeda iyo wadabdi wa qiraa'atu dabdi shaqlidda qiradeeda waxaad rabtaa kutubo aadan markaas in laguu sharxo rabin inaadan si qaldan u akrin xarafka ilaa macnuhu kelmadoo sax loogu dhawaaqa horta ka horeyda haddiina aan macallin wax kaa dhagaysan waxaa dhacda kelmad qalaba carabka u iskaga dhow kelmaddii meesha si saxay ugu qoranta laakiin rawaqaanulbasar waxaa ladhaah jira kelmaddii iyadoo qofku fiirinayo si kale u akra isa u qornayn waana dacfiga banu aadankay ka mid tah ama xarafkan sida loogu dhawaaqa si aan ugu dhawaaqayda arintaas kama badbaadi kartid haddaadan qof culumaa oo mutqin ah aadan ku dul akrin aadan ku dul akrin dad badana kelmaday si qaldan u qabanaan markaas sidaasu weligiis u akrina kelmadii si saxay u qoran tahay laakiin isagu ma isku baraaruji karo in lagu baraaruji u baahan yahy marka ardayga marka uu soo dhismo oo muqhtasaraadkii soo barto hadhow kutubta waaweyn isagoon sharax u baahnayn wuxuu samaynaa shiikh mutqinuhu dooranaa shiikaasu wuxuu leey waa kugu dul akrina shiikh waxaan rabaa inaan kugu dul akriyo saxiilbukhaariga dhowr fadhiyo ku dul akrina kitaabka dhan shiikhna waa dhegaysanaa isna waa akrina maya meeshaas saas looguma dhawaaqa saasaa loogu dhawaaqa meeshaas saasaa loo shaqla meeshaas kelimadaas madbacadda qaldane sida saxda waa saa dheg waa uusan kitaabkii markaa si saxan u qabana kutubaha waaweyn oo dhan saasaa loo raba inaad ku dul adu rabo wuxuu leeya ibnu jariiran kugu dul akrina dhammaantiis macal sharax waa uu ka dhegaysana waa uu ka dhegaysana waa sardina waa sardina la sharaxi ma la laqbayn ma waxa weeyaan carabi ahaan uu akrina waana ka dhegaysaa sheekhu waxaa laga ilaalinaa kelmad si qaldan loogu dhawaaqa aa laga ilaalina waa goorma laakiin taas waa mar uusan kelmadan in loo sharxo iyo kitaabkan in loo sharxo midna ardaygaanu ma rabo wuxuu rabaa oo kali ah inuu si saxan wax saxan akriyo oo kelmadan uu si saxa ugu dhawaaqo meesha uu rabaa markaas waa intaas bis alaslu saabic waalaauun qiraa'atu tasxiixi saxiix yeelid qiraa'adeed iyo wa dabdi shaklid marka kelmadda sida loo dabdina logu dhawaaqa haddaad qalad u akrido macno qaladaaba ka soo baxa ixris ku dadaal calaa qiraa'ati tasxiixi saxiix yeelid qiraa'adeed iyo wa dabdi shaklid calaa shaykin shayk korkiis aad ku akrido shayqaasoo mudqinin sugay asagu litamana si aad uga aamin noqoto min ataxriifi inaad shaqalkii leexido iyo watasxiifi inaad xuruuftiiba qalado inaad shaqalkii aad leexido oo kelmadu meeshii ay ka kordhigeed aad ka hoos dhigto ama ayo xarafkiiba inaad xaraf kale u akridaba xarafkiiba inaad xaraf kale u akrido tasxiif ku dhacdo iyo walqaladi qalad iyo walwahami qalad waa isku mid waham iyo kalad waa isku hal mid haddaan lagu dhihin wahmi oon haada la sukuunin haddii wahmi la yidhaahdo waa danigii daciifka ahaa waa ismoodsiis laakiin waham waa kalad waidastaqra'ta haddaad doonto inaad akrido taraajima alculamaa culummada tarjamooyinkooda haddaad inaad akrido doonto wa bikhaasatin wa bikhaasatin gaar ahaan wa bikhaasatin gaar ahaan alxufaada xaafidiintan gaar yeelaa minhum culummada xaal ay ka mid yihiin intaas iska jumla muctaridee haddaad doonto culummada taraajimtooda inaad akrido tajidu waxaad ka helaydaa cadadan cadad cadadkoo hayra qaliilin aan yarayn cadadkaasoo miman dad ka mida jarada dareeriyey almudawalaati kutubihii la dhaadheereeyey waa dareeriy waxa loola jeedaa waa wuxuu akhriisi xoog ah waa dulmar dulmar wey waa dulmara waa boobsiine marka waa akrina xarafka si saxna waa u akrina hayra cadadan aad helayda cadadkaasoo hayra qaliilin mid yar kayrkiis ah oo miman dad ka mida jarada dareeriyey almudawalaati kutubaha la dhaadheereeyey fii majaalisa fadhiyaalna ku dareeriyey dhowr fadhi kitaabaha waaweyn o dhan ku dhammayna dhowr fadhi aw ayaamin ama maalmo qiraa'ata dabdin dabdin qiraa'adeed waa shaqlid oo xarafka lagu dhawaaqa xaraf saxa shaqal saxana la saaro calaa shaykin sheekh korkiisna lagu aqriyo shayqoo mutqinin sugay fa haadaa kanu alxaafid ibnu xajar wey raximah ullah qara'a waa aqriyey saxiixa albukhaariyi fii casharati majaalisa toban fadhi toban fadhi bis uu saxiixbukhaariga ku akhriyey laakiin meeqaa la fadhinaa hal saac markii la fadhiyo waatan saacadaha la fiirinaa fiiri kullu majlisin fadhi kastaaba cashru saacaad waa toban saac toban saac a shiikuna fadhina ardaguna akhrina toban saacadood shiikuna saas u soo waa uusan xataa lulmoonayn ilaa dulm ujeeddadii lalahaayoo dhanba maba la helaayo inuu wax saxaa laga rabaa uu si daqiiqa ula socdo xarafka la akhrina aa la rabaa tobankaa saac waa la akhrina isna waa dhegaysana maahan sharax waa kelmad carabihana lagu akhrina waa la dul mara وصيixa mslimna wuxuu ku akriyey fii arbacati majaalisa afar majlis fii naxwi yowmayni laba maalin iyo wa shayin shay shaygoo min bukrati nahaari maalinka subaxiisa ka bilowda ilaa duhri laga gaaro waxa w laba maalin uu waday iyo xoogaa yar xoogaaga yar waa goorma salaadis wax ka bilow ilaa duhurka xoogaa yarka inta maalintaas wax badan lama akrin maalin barkeedaa la wada laakiin kan kale waa la wadaa maanta o dhan aa la wadaa caaw waa la wadaa iiri wantahaa wuxuu dhammaaday saxiix muslimku u dhammaaday wantahaa wuxuu dhammaaday daalika akhrintaasu fii yowmi carafa wa kaana wuxuu ahaa yowma aljumucati sanata alhijriya wa qara'a wuu akhriyey sunan ibni maaja fii arbacati majaalisa afar majlis wa mucjam tabaraanin asaqiirna waa akhriyey fii majlisin waaxidin kitaabkaasna hal fadhiyu ku akhriyey bayna salaatay duhri waalcasri fadhi gaaba wey intaasuu ku dulmaray wa shayquhu xaafid ibnu xajar shayqiisii alfayruus aabaadi imaam nawowina ardagiisii ah oo qaamuuska shiikha iskale ah sheekhaasoo faqiihna ah qara'a wuu akhriyey fii dimashqa dimashqa saxiixa almuslim calaa shayqii shayqiisii ibni jahbal ayuu ku dul akhriyey qiraa'ata dabdin fii alaaati ayaamin saddex maalin saddex maalin bis ayuu ku dul akhriyey walilkhadiib albaqdaadi waxa u sugnaaday walmutamin asaaji iyo wabni اlabaar iyo wakayrihim fii daalika cajaa'ib ayaa u sugnaaday iyo waharaa'ibu haraa'ibtaasoo yatuulu uu dheeraanayo dikriga la sheegideeda wandur fiiri fii siyar siyar aclaami nubalaa waxaad fiiridaa lidahabi juska sideed iyo tobnaad safxada laba boqol toddobaatan iyo toddobo iyo laba boqol toddobaatan iyo sagaal juskaas sagaal iyo tobnaad ee siyar aclaami nubalaa saddex boqol iyo toban iyo juska labaatan iyo koobaad laba boqol konton iyo saddex waxaad kaloo fiidaa dabaqaati shaaficiyati lisubki juska afraad safxada soddonaad waljawaahir wadurar lisakhaawi juska koobaad boqol iyo soddon ilaa boqol iyo shan wa fatxi boqol iyo saddex boqol iyo saddex ilaa boqol iyo shan waxaad fiiridaa wafatxi lmuqiif juska labaad afartan iyo lix washadaraati dahabi juska sideedaad boqol labaatan iyo kow laba boqol iyo lixna fiiri ayagana wa khulaasat اlahar waxaad fiiridaa juska koobaad toddobaatan iyo labo ilaa toddobaatan iyo saddex wa fihris اlfaharis waxaad fiiridaa lilkatani iyo wa taaji اlquruus waxaad fiiridaa taaji اlquruuska juska koobaad afartan iyo shan ilaa afartan iyo lix falaa tansa ha halmaamin xadaka nasiibkaaga min haada kan xaalu ka mid yahay weliga ha halmaamin maalinka ilaahay ku gaarsiiyo waxaad idhaahdaa bal kitaabkan ha layga dhegaysto waa kitaab weyn waxaad rabtaa inaad si saxa ugu dhawaaqdo alصl الثaamin وaثaلaaثuun jard الmuطawalaat asalka soddon iyo sideedeeya waa kutubaha waaweyn in la dareeriyo oo la dul maro oo la akriyo qiraaءaةa dabdin wa taصxiix aljardu in la dareeriyo kii horeeta culumaa kaa dhegaysanayday kan waxa weeyaan inaad kitaabkan akrido oo isaga dhan aad akrido ayaa hadda laga hadla kii horeeto nin shiikaa kaa dhegaysa waa lagaa saxayay kan adaa waxaa rabaa macluumaadka kitaabkan ku yaalla iyo fawaaiddiisa inaad ogaato kutubtii yaryaraad waad akhrisatay mukhtasaraadkii fanni walbaa ka soo dhisantay waxaad u baahantahay kutubtan waaweyn ee soddonka mujallaa kuwan labaatanka mujallaa kuwan afartanka mujallaa kuwan toddobaatanka mujallaa kuwaanaad rabtaa waxa calooshooda ku jira inaad ogaato marka kitaab walba intablow ina dhammaydaa lagaa rabaa ilaa kuwaas cidna kuu laqbayme toddobaatan mujallaa cidna kuu laqbayme ama ka badanba sida taariikhu dimashqa oo kale iyo wax lamida wax kuu laqbayna arki maydid waxaad u baahanta marka waxaa calooshiisa ku jira waxa loo qoro in laga faa'idaysto marka waxaad samaynaya kitaaba marad bilaabe waa inta soo bilowdaad dhammayne fawaa'idaasna waa ka qorane fawaa'iddana waa ka qorane hadhowna masaa'ilka tirada badan kugu soo ba- kugu soo mara waad ka faa'idaysane hadhow masalada u baahato meelahaad ka baarto waa taqaan laakiin dhowr kitaaba mukhtasaraad akhris- aad akhrisatay masaa'ilka ku yaalla waa kooban yihiin hadhow masaa'il badan maba taqaani meelaad ka baarto haddadan kutubahaas waa weyn akhrin taas marka waa mudaalacadii aljardu dareerin waa in la koobo kitaabkan dhan la maro aljardu dareerin lilmuطawalaati la dareeriyo min ahami اlmuhimaat waxyaalaha muhimka kuwa ugu muhiimsanay ka mid tahay litacadudi اlmacaarifi oqoontaadu si ay u badato oqoontu si ay u badato wa tawsiici اlmadaariki meelaha laga soo qaadanaa xukunka si ay u waasac noqoto si ay u waasac noqoto wastikraaji maknuunihaa mudawalaada xukunka lagu qariyey in lala soo baxo oo min alfawaa'idi faa'iidooyin ah walfaraa'idi masaa'il keligooda meel ku sugan ah faraa'id waa jamcu fariida fariidada waxaa la ihahdaa jawharta oo kuusha markii la tixayo waxaa la samaynaa markii xoogaa la tixada xabad oon ku nucayna la gelina xabadkaas waxaa dhacda in jawhar qaaliya laga dhigo marka fariida la ihahdaa waa kali marka waxaa la rabaa masaa'ilka qaaliga ah oo meelaha gaarkaa ku jira oon baabkoodii ku qornayn kuwaas inaad hesho si aad ula soo baxdo wastikraaji maknuunihaa mudawalaadaas masaa'ilka lagu qariyey inaad lala soo baxo daraaddeed oo min alfawaa'idi faa'iidooyin ah walfaraa'idi masaa'il kale noqday ah walkhibrati iyo oqoon in loo yeesho ah min madaani alabxaafi baxfiyaalka meelaha loo malaynayo meelaha loo filaanka u ah baxiga ilaa hadaadanba kutubtaas waa weyn akrin masaa'il waxaa dhacda aad u baahan tahay kitaabkay ku tiili agtaadu yaallaa meelaad ka fiirida ma taqaani meesha u manaasibka ma taqaani marka waa inaad barataa meelaha baxiga loo filaanka u ah iyo walmasaa'ili masaa'isha meelaha loo filaanka oo meelaha lagu malaynayo wey meelaha lagu malaynaa oo aad hadhow ka raadsanaydo iyo wa macrifati daraa'iq اlmusanifiina musanifiinta dariiqooyinkooda in la barto markaad kutubtan akhrido musanifiintu isku isdilaax maaha isku dariiqana wax uma alifaan wa- qaar waa kala hormareen abwaabta xataa isku baab uma qoraan marka in- musanif walbaaba dariiqada uu wax ku qoro inaad barato iyo wa macrifati daraa'iq اlmusanifiin musanifiinta dariiqooyinkooda in la barto fii ta'liifin wax alifidooda ugu dariiqaa iyo waistilaaxim istilaaxooda fiiha fi ta'liifi amase fiiha fi lkutubi kutubta dhexdeed ugu istilaaxa istilaax gaara mid walbaa leeyi hadhow haddaadan baran istilaax kalaad ku xambaare maqsuudkiisii waxaan ahayn aadba ku xambaare marka qaladaad ka fahmi wa kaana saarifuuna culammadii hore waxay ahayn yaktubuuna kuwa qora cinda wuquufihim joogsashadood agtooda balaaqa ay qori jireen meesha kitaabkan wuu akriyo akri maanta laba boqoloo safxuu akriyo caawo wuxuu rabaa inuu joojiyo hadhow halkaas ka qaado mar kale si uusan hadhow uga gudbin balaaqa uu ku qora maxaa la rabaa markuu ku soo laabto inuusan meeshii meel ka dambayda ka qaban sababtoo ah kitaabka maadaama wax badan akhrisatay meelaha gobol waxaa dhacda adoon akrin inaad istirmeeshan waad akhrida horad u akhrida hadhow aad ka bood intaasoo bog oy dhici karto fawaa'id waaweyn inay ku jirto aba u haysta inaad akhrido manaadan akhrinba ilama dulmar meesha marka meesha aad gaartaad ku qore balaqa hadhow halkaasaad ka bilaabaya marka dambead ku soo laabata kitaabkan maxay ugu qorayaan xataa laa yafuutahu si uusan uga tegin shay-un shay cinda almucaawadati ku laabashada agteeda laa siyama waxaan kusii jirin maca duuli zamani wakhtiga dhididkiisa la jirkiisa marka waxaa dhacda kitaabkaanaad mudaalacaneeday safar ama dan kala kugu timid labaatan maalin ama bil inaadaan akhrin kitaabkii oo bil kadib aad rabto inaad sii wado mudaalacadii meeshii ka sii wado haddaadan awal wax kuu qornayn ma fahmayd ma fahmayd sheekh maxamed saalax uthaymiin wuxuu yidhi jard lmudawalaat waa tafsiila ku jira mar ardayga faa'iiday u tahay marna halaagay ku tahay ardayga marna halaagiisii wey marna waa faa'iidadiisii ardayga marka uu mubtadi yahay haddii la yidhaha kutubtan waa weyn akhri waa arday ibtidaa'i kaasaa tiri muqni lqudaama iyo waxa weeyaan sharxulmuhadabka majmuuca iyo waa kutubtaasaan kugu ogahay fatxulcasiis iyo soo akhri ha masaa'ilka marka waxay la mid tahay yidhi qofaan dabaalqoona badku naftiisa ku tuuray waa halaagiisi waxba ka keni bal inuu qalad ka fahmay u badanta tan labaad arday dhisan oo cilmi leh marka uu aqriyana fawaa'id ayuu ku hela cilmigiisa cilmi ka sarreeyana waa ku gaara marka labadaas ayaa loo qaybinaa ee isku mid ma wada ahan isku mid ma wada ahan alaslu taasix waalaauun xusnu suaal su'aal wanaagga iltasim laasim adab almubaaxaati isla baarida aadaabteeda waa inaad taqaanaa sida culummada wax loo weydiisto idab ayleeda idabtaas waa inaad barataa iltazim laazim adab almubaaxaati isla baaridda idabteeda oo min xusni su'aali su'aal wanaag ah su'aal fiican horta wax ku weydii tusaale wuxuu ka soo qaatay shee maxamed salix cuthaymin wuxuu yidhi maala inuu yidhaahdo kaleeto axsan allahu ilayka maa taquulu fii kada uu yidhi taasoo kale waa su'aashii wanaagsaneed ama cibaaro kaloo wanaagsan oo idab ka muuqato koo falistimaaci xusniday ku cadfanta falistimaaci dhegaysi su-aalaad dhiibatay waa inaad dhegta u raaricda laakiin su-aalaad dhiibatay mid saaxiibkeed la sheegay ha ha uu leeyahy isagaa su-aal dhiibtay su-aashiisiyaa laga jawaaba waa qalad waa inaad indhaha iyo dhegaha keensata iyo qalbiga waa darajada labaad fasixati oo ku cadfan tahay xusnidu ku cadfan tahay fasixati alfahmi fahamka wanaagiisa liljawaabi jawaabka la fahmo markii laga jawaaba jawaabkaas inaad si saxa u fahamto si saxa haddaadan fahmin ha ka xishoona waxaad tiraa shiikh ma fahmin waa iigu celi waa qalad inaad ka xishooto oo aad istiraahdo adigio fahmin shiiqiyaa dhigi karta mar kale iigu celi waxaa haddee shiiqii isaga dantiis waa inaad adigu wax faa'iido soo uma jeedid adigana dantaada waa inaad wax faa'iido haddaad jeeli qarsato asna waxba kaama faa'ido haddana ma faa'iidi marka ha ka xishoona waxaad tidhahdaa ma fahmin shiiq hal mar iigu celiba adna dhegta si fiican u keenso saddexdaas in la daba dhiga su-aal wanaagsan dhegaysi wanaagsan fahm wanaagsan waiyaaka waa kuu digaa idaa xasala markuu soo xasilo aljawaabu jawaab an taquula inaad tidhaahdo laakina sheekh fulaan sheekha laydhaa fulaan qaala lii wuxuu yidhi kada wa kada aw qaala wuxuu yidhi kada wa kada tan waa idabdaro meeda ugu weyn shiiqo masalo weydiina shiiq masaladaas iigor markaasaa leeda waa saas markaas le shiiq shiiq hebela la weydiiyo saasuu yidhi waa idabdaro culmmada in isku garaacuu raba marka saddex martabay leedahay cuaymiin midda ugu liidata waa midda markii loo jawaab inu yihahdo lakin sheekh fulana saas yiriya ka war waa tan ugu edab darrada badan labo martabada labaad inuu yidhahdo marka hore u sheegayo shiikh fadwo sidaasaa soo baxday maxaad ka leeda waa iyada waa darajadii hore waa ay ka roonta laakiin nuuc eebdarraha ku jira tan saddexaadoo axsanka ah ugu fiican inuu yidhaahdo haddii qof shiikh saas yidhaahdo haddii qof saas yidhaahdo ka waran sheekh say noqone haddii qof saas yidhaahdo fain qaala qaa'ilun uu yidhi ma dhihin fadwo ma dhihin fadwo hadduu yidhah waxa la fahmaa shiikh inay haddii qof saas yidhah lakin waxba laga fahmaa inuu shiikh ka hadlayo midna lagama fahmaya darajadaas ugu saxsan kullina waxaa ka fiican inay iska badaydo oodan qof iyo midna soo aqaan shiikh masale hebla iga warran waa saas khalaas iska aamusta laakiin haddaadan dayhayn idabta ugu saxsan waxay tahay inaad tidhaahdo haddii qof saas fadwoodo shiikh ma fadwo dhimid hadduu qof saas yidhaahdo fadwo haddaad tira waxa la fahmaa shiikh inaad ka hadlay haddii qof saas yidhahdo shiikh ka waran waxaa ugu edab darro badan sheekh febela saas yiriya ka waran waa midda ugu edab darrada lidad soo ma jeedid marka waa inaad edab darrada iska ilaalido oo aad fahamto edab iyo edab darro waxaa la kala yidhaahdo wayaaka waa kuu diga idaa xasala aljawaabu jawaab markuu soo xasilo an taquula inaad tirahdo laakina sheekh fulaan qaala lii kada saasuu aniga igu yidhi ama aad tira qaala kada aw qaala kada saasuu yidhi faina haadaa kanuu wahman waa dacfi dacfigaasoo filadabi idabta dhexdeeda ahaaday wa darbun waa isku garaacid liahli cilmi la isku garaaco bacdin gobolkood bay bacdin gobolka kale faxdar haadaa ka digtano midkan iska ilaali wain kunta haddaad tahay laabudda laga maarmaan faacilan mid samayna haddaadan dayhayn oo waxaa dhici karta inaad istiraahdo masalada xoog ha uga hadlo sheeku marka in hortiis laga hadlay inaad dareensiidada rabtaa waxaad go-aansad waa tir horta hag ogaado in hortiis laga hadlay markaas ha dhihin sheekh hebela saas yidhi saasaa sheekh fadwoodana ha dhihine nuucan maa in hortiis un wax laga sheegana ha dareensiya waxaa tiraa sheikh haddii qof saas yidhaahdo masaladaasoo kale maxaa laga leeyahay khalaas marka dareenkiisa marka waa uu markaas waa dareemi kara masaladan horta a laga hadla nama un dareemi kara ama un shubadaas inu meesha ku jirto hadday saxdii tahay wuxuu kaleeya de waaba saxdii di saas la yidhahdo waxa lele waa waa hagaagsan tahay hadduu qalad u arkana qaladkaas inuu caddeeyo aad u iskugu daya marka haddaadan dayhayn hadhihin sheekh filaa yidhi waa la fadwoodana hadhihin ee waxaad tidhaahdaa saas wuxuu yidhi waa kana isagu bakar abu zayd darajada labaad midii cuthaymiin uu ka dhigay taasuu doorta wuxuu idhi wain kunta haddaad tahay laabudda laga maarmaan faacilan mid samaynaya oo shiiqa u sheegaya in hortiis laga hadlay fa kun waxaad noqotaa waadixan mid ku cadday fi su'aali markuu jawaabo kadib ha dhihin saasaa la yidhi marka hore suaasha kusoo dar suaasha kusoo dar su-aasha kusoo dar waqul waxaad tidhahdaa maa ra'yuka maxaad ra'yigaayo saad u aragtaa fi lfatwa fatwo la fadwaday bikada walaa tusami xaddan qofnana ha magacaabo sheekh hebel adoon eh, waxaad tidha masaladaa saas haddii lo- oo loo fadwooday saad u aragtaa uaymiin wuxuu yidhi taas waa laga sii fiican laftirkeed waxaa ka sii fiican inuu yidhaahdo haddii qof saas yidhaahdo sheekh ka war maxaa fadwe haddii la yidhi waxaa la fahmaa yaanba sheekh hebel la dhihi ha fadwada haddii la yidhi waxaa la dareemaya masaladan hadda ka hor inaad fadwo ka dalabtay jawaabna lagaa siiyey saasaa la dareemaya saasaa la qaala ibn اlqayim wuxuu uhi raximah اllah waqiila waxaa la yidhi idaa jalasta markaad la fadhiisato ilaa caalimin fasal weydii tafaquhan fiqi dalab laa tacanutan dhib dalab dhib inaad umreedayda oo shiikh aad dhibto waxa weeyaan hawla fadhiisan markaad la fadhiisato ee fiqi inaad dalbayda ula fadhiiso waqiila waxaa la idaa jalasta markaad la fadhiisato ilaa caalimin fasal weydii tafaquhan fiqi dalab laa tacanutan dhib dalbid hawla fadhiisan intaha wa qaala wuxuu yidhi ibnuulqayim aydan noqoshee walilcilmi cilmiga sittu maraatiba lix martaba u sugnaaday cilmigu lix martabuu leeyahy awaluhaa martabada ugu horeyda xusnu su'aali waa su'aal wanaag su'aal eedebu ka muuqato inaad sheegto ahaniyatu masalada labaad xusnu linsaati waa dhagraaricin wanaagsan iyo walistimaaci dhegaysi wanaagsan su-aashaad dhiibatay inaad si aad u wanaagsan u dhegaysato ahaaliatu martabada saddexayda xusnu lfahmi waa fahm wanaag si fiican inaad u fahamto haddaadan fahmin inaad tirahda ma fahmin sheekh araabicatu martabada afrayda alxifdu inaad xifdido wixii oo hadhow aadan ka been sheegin culummadii Ah, dad badan waxa weyn marka hore waxba fahmeen si fududu marka hore u dhegaysa hadhow leeyahay sheekh hebel saas yidhi mana dhih waa beenaale marka muftariyu noqona isaguna asag kumana talagelin duuba ku talagal mogta waa waa qof shaydaannimada ku talagal laakiin qofkan iska da- gabi wey si fiican u fahmi ma hadda uu leeyahay sheekh hebel saas fadwooday saasuu faafina mana uusan fadwoon meeqa meeqa sheekh uthaymiin meelahan mid miduu ku sheegi jiray ku been abuurtay meelahan mi eh uu ku sheega mara waxaan ka hadlalnay yuu yidhi leylatu nisf min shacbaan ma ahan leylatlxukmi habeenka wax la xukmiyo ma ahan habeenka wax la xukmiyo waa laylatulqadri mogta qaar oo oo oo waxa weeyaan ahlulbidaca yidhi habeenka leylatulxukmi waa shan iyo tobanka shacbaan marka aadaan u inkirnay yuu yidhi marka kuwa waxay yidhahdeen shiiku wuxuu fadwooday leylatulxukmi inay tahay leylatu nisf min shacbaan ay faafiyeen yuu. bal aduu ka tali ha masaladii siduu u sheegay cagsigeeda loo faafina bal hadda ka war Ah, meelahan adugu casharka sharxiisa meeluhu ku uu ku sheegi jiray marka taas waa ina iska ilaalida haddaadan waxaa si fiican u xambaarin waxay imaan doontaa hadhow inaad iftiraa samaydo alkhaamisatu martabada shanayda atacliimu wixii aad baratay inaad dadka sii barto asaadisatu martabada lixayda wahiya hamaratu waa cilmiga mirihiisiiye alcamalu bihi waa in lagu dhaqmo wa muraacaatu xuduudihi xuduudiisana la ilaaliyo intahaa kalaamu bnu lqayim waa dhammaaday hadalka ibnulqayim uma akhada wuxuu gudagalay fii bayaanihaa maraatibtaas la caddaynteeda bibaxfin muhimin baxfi oo aad u muhiim ah ayuu gudagalay inuu sii caddeeyo oo uu sii sharxo ayuu gudagalay miftaaxu daari sacaada ayuu cilmiga aad uga hadlaa waa halkaas miftaaxu daari sacaada oo uu boqol iyo konton daliil mase boqol afartan iyo sagaal daliil uu u keenay cilmiga fadligiisa Ah, waxyaalaha uu caanka ku yahay kamid taha layidhi ibnulqayim mowduuca uu u gacan qaado ishaabuu ku sameeyaa istiqsaa inuu kasal gaaro Ah, wuxuu leeyahay de- masaladan waxaa ku soo arooray sagaashan iyo sagaal daliil markaasuu sagaashan iyo sagaalka tixa mar wuxuu leeyahay waxaa loo hayaa boqol iyo afartan iyo sagaal daliil markaasuu boqol iyo afartan iyo sagaalka mid mid u keenay maan ku xawilime inta aayada ku soo aroortay axaadiista ku soo aroortay ijmaac haddii jiro kulli waa ku soo aroorina qiyaas hadday tahay waa wada keena masalada u gacan qaado ugana tago qabyo isagu waa dabeecadiis waa dabeecadiis ibnul- cal- ninka la yidhaahdo een, cabdullahi ibni cabaasa waxaa laga sheegaa oo laga wariyaa inuu yidhi inta la weydiiyey cilmiga xaad ku barata markaasuu yidhi saddex bilisaanin sa'uulin carab su'aal badan masaladii aan oqoonin culummadaan weydiiyaa wa qalbin caquulin iyo qalbi garasho badan haddii wixii lagu sheegay aadan fahmin adexaad barane wa badanin hayri maluunin iyo jir aan daalayn Ha, jir aan daalayn oon hurdo iyo hasabo cilmiga ka doonayn alaslu اlarbacuun asalka afartan ee almunaadaratu isla fiidin bilaa mumaaraatin muran la'aan asalka afraad waxay tahay masaa'ilka in la ysla fiidiyo asalka afartanaad asalka afartanaad wuxuu yahay alaslu arbacuun almunaadaratu isla fiidin bilaa mumaaraatin muran la'aan waxaa la rabaa masaa'ilka in la ysla fiiriyo waxa isla fiirina waa ardada isku darajada isla fahamka ah hadduu caalimka qofkaa cilmi badan yaha lalama fiiriya laga faa'idaysaa hadduu ardayka yahayna waa u akrinah la fiiri maayo laakiin qofka qofka oo la cilmiga eg ama ku dhowdhow waxoogaa isku dhowdhow yihiin wuxuu i masaladan aan aan aad isla baarno masaladaanaa isla baarno khalaas waa la baara tartiib xaqu meeshu ku caddaadaana la raaca xaqu meeshu carabku ku caddaado adiga dariiqaagii ah dantaadii ah murankana waa in la kala qaalib noqdo waxaad rabtaa inaad adna wax difaacdo asna wa difaaco markaasaa la isgaraaca inaad adigu un guulaysataad meesha usoo fadhiisato asna inuu guulaysto usoo fadhiisto guul lama arkee un doodda aad ku adkaato taas weligaa ka carar waa sune saasuu leey iyaaka walmumaaraad waxaan kaaga digayaa muranka fa inahaa muranku niqmatu waa ciqaab ama almunaadaratu isla fiirin fi lxaqi xaqa la ysla fiiriyo fa inahaa nicmatu waa barwaaqo in la ysla fiiriya waa barwaaqo id ilmunaadaratu isla fiirinta alxaqatu ee xaqa ah fiihaa munaadaradaas waxaa ku sugan idhaaru lxaqi xaqa in laga sara mariyo cala albaail baailka marka si daacada la yskula fiiriyo masaa'ilka la ysla baaro qof walba awoodda uu hayuu soo bandhigaa baxfiga uu hayuu soo bandhigaa cilmigiisu soo bandhigaa masaa'il aadan ogeynaad faa'idaysane masaladii aad tiqiin daliilkii aad tiqiina wejhu istidlaalka qaabada adigu markii ku baraarugina lagugu baraarujina mid kaa qaldaneeda lagu toosina adna intoo kalaad samayne waxaa soo baxaya faa'iide aan caadi ahayn oo hal qofoo meel fariisa uusan la soo bixi karin marka labada arday inta meel iskula fariistaan cidlaa ay yidhahdaan masaladan waxa weyaan aan ka salgaarno si fiican u baarno faa'iido weynay gaaraya waxaa ku sugan marka xaqi oo laga sara mariyo baadilka waraajixi masalada qowlka raajixa oo laga sara mariyo cala lmarjuuxi kii laga miisaanka badnaa fa hiya munaadaradu mabniyatu waxay ku dhisantahay cala lmunaasaxati isku nasteexayn qofka wixii daliilka daciifka lagu baraarujiyo istidlaalka daciifka lagu baraarujiyo faa'iidadana laga qaato asna intoo kaleu yeela fa hiya munaadaradu mabniyatu waxay ku dhisantahay cala lmunaasaxati isku nasteexayn waalxilmi dulqaad wa nashri lcilmi iyo cilmiga faafintiisa ama almumaaraatu muranka muranka fi lmuxaawaraati doodaha dhexdooda xaal u ahaaday waalmunaadaraati niqaashyaalka dhexdooda xaal u ahaaday fa inahaa munaadaraadaas iyo muranadaasu fa inahaa mumaaraadka taxajujun waa isku xujaysi qof walbaaba qofkan xujo aad ugu adkaata keenu isleeyahy taxajujun waa isku xujaysi wariyaaun waa istusus mid walbaaba dadkiisu istusa isleeyahay ha la yidhahdo doodii asaga ku soo adkaaday istusus iyo riyaawe walaqadun waa buuq wala qayliya mid walbaa midkaa ku qayliya si uga qaalib noqdo waa buuq wa kibriyaan waa isla weyni oo qofka kale xataa khasmigiisa markuu keeno daliil saxa laga qaadama kibirna waa saas kibirna waa saas ka qaadama wuxuu isku dayay inuu ka jawaabo daliil xaqana lagama jawaabo waa la qaataa daliilka xaqa lagama jawaabo laiskuma daya in laga jawaabo mar hadduu daliilku sax yahay wejul istidlaalkuna sax yahay waa la qaataa maya hadday meeshu muran tahay qaadama qof wuxuu isku daya inuu ka jawaabo daliil sax wuxuu leey waxaan kaga jawaabay uu leey waxaan ka iri ha waxaan ka iri lama rabin waa qaataa laga rabaysa samicnaa waa dacnaa laga rabaa mar haddii ilaahay iyo rasuulkiisa qowlkiisa yimaadaan qaabka loo dariishana way saxan tahay lama rabo inuu doodo marka kibira ku jira wa muqaaladatun kala adkaanshu mid walba mid kale inuu ka qaalib noqduu rabaa wa miraa'un muran wakhtiyaalun faajeertan kibirkii lamidta faajeertan laakiin wuxuu uga duwan yahay xagga ficilku ka muuqana qofku siduu isku jajabinaye iyo waxa weya siduu gacma u kala rogaayey waxa weyan waa ficil ahaanay u muuqanay waa kibir oo daahirka ka muuqda ikhtiyaal wa shaxnaaun urgurud cuqdado ay dhalidaa nacayb iyo biqda ay keenaydaa shaxnaagu waa care oo qalbiga urgurud wa mujaaraatun la socosho lisufahaai maangaarta lala socdo dadka maangaarta mogta ay jecelyiin laba xisbiyo isku kacday ama laba wadaago isku kacday oo mid adkaaday hebel hebel ku kacay hebel hebel dhulka la galay dhalinyaro ka shaqeyda arki jireen wax kale canjila shiikh canjiladan dhegeyso hebel hebel inta labooda dhulka la galay sheekh hebel maaragtay waa uu maqlay tii dhulka lala galay inta ku soo bodoasna uu dhulka dhiga maanta waa dilay bal dhegayso waa kane marka intaasay rabaan dadka sufahada marka kuwaasa lala socdo waa inta cilmigii laga tago iyo cadligii iyo insaafkii iyo kulli ha laga tago marka waa ayadaas wa mujaaraatun waa la socosho lisufahi maangaabta lala socdo faxdarhaa ka digtoonow mumaaraadka waxda faacilha qofka samayna ka digtoonow taslam aad ka nabadgeshide min alma'aasimi dembiyaalka wahadki lmaxaarimi iyo waxyaalaha xaaraamta inaad qararido ama ku dhacdo wa acrid ka jeeso mumaaraadka taslam aad nabadgeshide wa takbitilmacama taada in la kasriyo wey iltiqaab saakini wey waa jasmisanta oo taslamay ku cadfanta wa takbit aad dullaydide oo aad afka u ridide alma'ana sababkii dembiga keenayey iyo walmaqama qaanti ama gashigii ilaa markaad qof la muranto gashiga ama qaanaad ku raace qofkaas dakanuu ku haysta dakanaad ka gashay waxa weye hadhow cadaawad iyo balaaya dhexdiinna taalla aad ka nabadgeshida ayadana maka tag weligaa ha gelin hadgeli wa acrid ka jeeso taslam aad nabadgeshid wa takbit ilma'ama dembiga aad dulaydid oo macnaha wixii dembiga keenayey aad afka u ridide iyo walmaqrama wixii oo qaan ama gashi keenayey sheekh maxamed ibn saalex alcuthaymiin wuxuu yidhi mumaaraadka ayada munaadaro war male munaadaradu waa iska wanaaggii la rabay laakiin dooda dooda oo laftirkeeda la doodayo kulluhaa baail maaha waxay u qaybsan tahay mujaadala bilxaqi oo ilaahay amrayba ilaahayba amray sida ilaah uu yidhi udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati wاlmawcidati اlxasanati wajaadilhum bilatii hiya axsan ugu yeer dadka jidka rabbi xikmad adilo sheeg allaa yidhi nabigaa yidhi sheeko iyo qisas kaliya un dadkaa ku wadini wاlmawcidati اlxasana qofka iska khaaliga ah oo aan qalbigiis wax kale ku jirin kaliya jahliga hayo adilada kitaabkii sunaadka u sheeg khalaas almawcida xasana o bilxikma waa intaas alxikma waa adila daliil u sheeg waa qof jaahila mucaanidna maahan shubhana ma wato bis weye alxikma waa aladila o wlmawcidati اlxasana waana wanaagsan waana wanaagsan waxa weya qofkan waxaa ku jira nooc oo shahwa itibaac اlhawa hawa raacidaa ku jira qofkaas wuxuu u bahan yahy atarkiib watarhiib adilada cadaabka alle iyo ciqaabka alle ka hadlayda inaad wax uga sheegto u bahan yah mawcida xasanu kaa raba masaladu waa xalaal kaliya wax ku qaadama waa qof shaydaan haysto oo nuuc shahwa ku jirta kaas wuxuu kaa rabaa mawcida xasana tarkiib iyo tarhiibu kaa rabaa maxaa soo haray wajaadilun bilati yaxsan qofkan nuuc shubhaa haysato waxaan daliilahay inuu daliil mooday ama daliilkiiu si qaldan u fahmo kaasuu dooduu rabaa laakiin doodu maxaa la rabaa bilati hiya axsan bilati hiya axsan waxay tahay rifqi waa inuu ka muuqdaa nusxi iyo qofka inaad khayr la jecesha waa in la muuqda tacyiir iyo ceebayn waa inuusan ka muuqan inaad qofka ceebayn la rabto inaad la rabto qofkan inaad dulleydo wa inaysan ka muuqan waa inaysan ka muuqan un ra'yi u gargaar waa inay ka muuqato nusxi waana inay daliil ku dhisan tahay marka kaas ilaaha amray kaas ilaaha amray waa xaq weeye laakiin midka baadilka waa maxe waa midku uun qofku rabo naftiisa iyo mabdi'iisa inuu ugu gargaaro oo xaqii xataa hadduu caddaado waxyu ishkaalaadu iska soo aroori ma qaadama kaasu waa xaaraan mana banaana kaasu waa xaaraan mana bannaana xaqii xataa hadduu caddaado qaadama ee wuxuu rabaa ishkaalaad inuu iska soo arooriyo qofka saas aad ku og tahayna in lala doodo iyadana sax ma waa inaad doodiisa ka cararto qof aad ogtahay horaad u aragtay maraad wada hasheen ama labo ma raba hanuun ma raba hanuun haddii wax kasta loo sheego ibnulqayim wuxuu yidhaahdaa mid nasraaniya aan aad ula doodayu markaasaan markii dambe waxaan gaarsiiyey inaan inuu aamuso oo wax uu ku jawaaboy markaasaan aniga asaga kaliya hanana ilaahay baana daalacana kaasaan ilu yidhi hayahade xaqi waa kuu caddaadee islaam marka markaasuu wuxuu yii yidhi niyo haddee aniga qoladan reer ximyar oo qoladu midhaa u ahaa baadarig qoladaan haddaan markaan u tagno fardaha yaga gogolay u dhigaano iska daanage faradka meeshuu ku socona gogolay dhigaayaan fardaha meeshay ku soconayaan annagana waxay xaakim nooga dhigayaan dumarkooda iyo maalkooda waxay leeyiin gabdhaha intaa rabto caawa meeqaa lagu soo xareeya intaasoo gabdho midaad aduu rabto xoolahana intaa rabta ka qaado saasayna leeyihiin waxaasaan iska dhuuqnaa huy gabadhaa rabtaa soo qab soo xarayso lacagtaa rabta qaado cuntadaa rabta cun oo haddaan maanta islaamo yaa maanta islaamo wax kaloo shaqaana ma aqaan baadalinimadaasaan ku noola cilmi kale ma aqanon ku shaqaysto waxay noqoydaa inaan suuqa ka tuugsado siy waa islaamay intaasay noqoydaa wy saasaan ku wadi kara markaasaan idiyu yidhi horta ilaahay si xumaad u malayn adoo hadda baadariya nimcadaa iska haysataa haddaad islaamto inaad tuugsi ku noolaa haydo xaad ilaahay ugu malayna markaad islaamto waxaa dhacda ilahay inuu kaaga raayo sidii si ka fiicanba ku siiyo waa kow kaba dhig ilahay inuu ku imtixaanana waa dhacdaa hadda inaad gabdho oo lagu keenkeeno iyo xoogaa lacag lagu keenkeeno iyo sow kama fiicna faa'iidadaad heshay oo ah inaad ilaahay ruladiisa heshay janno helaydo cadaab ka badbaaday sow kaagama fiicna adduunyada xuntaad haysay markaasuu yidhi iga aamus shafigadh marka qofka saasoo kale hadhow dood haddaad beri ugu timaado faa'iido male qofka waa laga salgaaray mogta marka lalama doodo lalama doodo qofka asagoo xataa garle dooda ka tagana nabigu janno anaa u ballan qaaday marka qofka dooda la diida waa labadaas wallah subxana wa tacala aclam wsala allah wslam wbaarak cala nabiyina mxamed